سورة الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سورة الأعلى مكية وآياتها تسع عشرة آية سورة الأعلى أما سبح اسماء ومكية آيات كيدنا واسقال إيا طبعا آيات كوغوه الرئية لقبل أبا آيات كوباد إلا آيات سديداد وحا إلهي سبحانه وتعالى كقور رميا marka hore in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa la nasaho oo loo tasbiixsado oo wax allo wixii xumaana ee aan ku habboonayn laga nasaho waxaa ka dambeeya allaha loo tasbiixsanayo madaahira qudrati muuqaalada tusinaya awooddiisa iyo qudradiisa ballaadhan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu yahay ka makhluuqaadka abuuray ee wax walba u qadaray ee masaalixdooda iyo danahooda ku hanuuniyey ka biyaha iyo baadkaba dhulka ka soo saaray waxyaabahaasoo dhan oo tusinaaya qudrada iyo awoodda alleh subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim sabix isma rabbika alaclaa sabix nazah oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka huf isma rabbika rabbigaa magiciisa nasah oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan u diid rabbigaagii alaclaa ee sarraynta badnaa nebi muxamedow rabbigaaga sarraynta badan nasah oo xumaan iyo wax allo wixii aan ku habboonayn ka huf oo ka nasah alladii allaha u tasbiixso oo nasah allahaasoo khalaqa wax abuuray makhluuqaadkao dhan isagu abuuray oo fasawaa dabadeed simay intuu makhluuqii abuuray ayaa abuurkiisiina u simay oo xubnihiisa iyo jawaarixdiisa uu isku jaangooyey waaladii allahaasoo qadara qadaray wax alla wuxuu doono ciduu doonana u qadaray oo fahadaa ku hanuuniyey cid walba wixii uu u qadaray inay qaado waaladii allahaasoo akhraja soo saaray almarcaa daaqana soo saaray oo fajacalahu ka yeelay dabadeed daaqii cagaaraa guhaa'an mid burburay axwaa oo madoobaaday yacnii dooggii lagu indha doogsanayay ee cagaaraa ayaa muddo kadib noqonaya mid waxa weeyaan burburay oo madoobaaday oo caws qallalay noqday waxaanay cibro iyo waano u tahay iyo tusaale adduunyada oo sida dooggaasi marka hore uu cagaaran yahay loogu indha doogsanayo kadibna intuu madoobaaduu qallalo uu noqonayo wax angegan oo indhuhu ay ka soo boodayaan adduunyaduna sidaas ayuunbay bilowgeeda u cagaarantao u macaan tahay xagga dambena ay uga qadhaadhaanaysahay oo u dhammaanaysaa alla waxa uu yidhi sanuqri'uka waanu ku akhrisiin doonaa nebi moxamed oo qur'aanka oo falaa tansa iloobi maysid ilaa maa shaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane macnaha wixii la nasakho ee loogu talagalay inaad ilowda mooyaane yacnii wixii kale annaka ayaa ku akhrisiinayna oo dabeed iloobi maysid innahu alla yaclamu waxa uu og yahay aljahra waxa la muujistee muuqda allah waa og yahay wamaa yakfaa waxa qarsoonna ilaahay waa og yahay تحيات إخوانكم في منهج أونلاين innahu alle yaclamu waa og yahay aljahra waxa muuqda iyo wamaa yakhfaa waxa qarsoon labadaba alle waa og yahay wanuyasiruka waanu kuu fududayn doonaa lilyusraa liariiqati اlyusraa dariiqada fudaydka badan ayaanu kuu fudaydin doonaa wanuyasiruka lilyusraa macnaha shariicadaa sahlan ee diinta islaamka ee samxada ee saamaxaadda badan ayaanu kuu fudaydinaynaa fadakir in nafacat اdikra aayaadkaa hore markii ilaahay ku soo muujiyey awooddiisa iyo qudradiisa ayaa aayaadkan kalena waxa ilaahay kula talinayaa oo towjiihaad iyo talooyin ku siinayaa nebi moxamed salى اllahu calayhi wasalam waxaa alla uu leeyahay markaa fadakir waani nebi moxamedow oo dadka wax u sheeg in nafacat haddii ay wax tarayso addikraa waanadu hadday waanadu wax u tarayso waani oo wacdi sayadakkaru waxa ku waantoobaya waanada oo wax ku qaadanaya man yakhshaa ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya wayatajannabuhaa waxa waanada ka dheeraanaya oon waxba ka dheefayn al ashqaa ka guuldaraystay ee nasiibka daran alladii shaqigaasoo yaslaa gelaya annaara naarta gelaya naartii alkubraa ee weynida badnayd oo humma laa yamuutu dabeed aan ku dhimanayn fiihaa naarta dhexdeeda aan ku dhimanayn walaa yaxyaa oo aan kuna noolaanayn waxaynu adduunka ku naqaanaa dee ruuxu ama wuu nool yahay ama nolosha wuu ka tego wuu dhintay laakiin aakhiro ahlu naarku waxay ku leeyihiin xaalad saddexaad oo nolol la ahayn geerina ahayn oo labadaa u dhaxaysa waase xariir iyo balanbal iyo balaayo iyo dhibaata u dhammaanaysa ma dhimanayaan si ay rafaadkii uga raaxaystaan mana noolaanayaan nolol wanaagsan oo raaxo leh labadaasay u dhaxeeyaan cadaabka iyo kadeedkaa joogtada ah qad aflaxa man tazakkaa aayaadkanna waa towjiihaatun lilmu'miniin yacnii dadka mu'miniinta ah ayaa alla kula talinayaa oo talooyin iyo nasaa'ix u ku siinayaa wax ku oola oo waxtar u leh alla wuxuu yidhi qad aflaxa dhab ahaan waxa u liibaanay man tasakaa ruuxa isdaahiriya ee xumaan iyo macaasi iyo dunuub oo dhan naftiisa ka daahiriya wanaag iyo khayr iyo akhlaaq wanaag oo dhanna naftiisa ku tarbiyeeya ku barbaariya oo wadakara xusa isma rabbihi rabbigii magaciisana xuso oo fasallaa dabadeed tukada alla ilaha kaasaa liibaanay bale iska badaag arrinkaase tu'hiruuna waxaad ka door bidaysaan alxayaata noloshan addunyaa ee liidata ama dhow oo addunyaa waxaa la yidhaha waa min addanaa'a oo liidashada ah ama min addunuwi oo dhowaanshaha ah bal e tu'hiruuna waxaad door bidaysaan alxayaata noloshan addunyaa ee dhow waalaakhiratu aakhirana khayrun iyada ayaa adduunyada ka khayr badan wa abqaa kana baaqinimo badan yacni aakhiro adduunyadana waa ka khayr badan tahay waanay ka baaqinimo badan tahay ruuxa caqliga liina wuxuu garanayaa dee waxa dhammaanaya iyo waxa weligiiba baaqi noqonaya waxa la door bidaa oo mudnaanta koowaad leh oo la hormariyaa dee waxa baaqi noqonaya wax baaba'ayaa qiimo ma leh wanaag kastuu leeyahay dee wax waxa weeyaan geeri ama gabow kaa kaxaynayo allah waxau idhi inna haadaa arrinkaas arrinkaa la soo tilmaamay iyo talooyinkaas wanaagsan iyo طahaaradaa iyo taskiyadaa iyo liibaantaasi lafi الصuxufi xaashiyihii ayaa ay ku sugnaadeen xaashiyihii alأuulaa ee hore oo waa kuwee suxufi ibraahiima nebi ibraahim xaashiyihiisii bay ku sugnaayeen iyo wa muusaa nebi muuse xaashiyihiisii oo macnaha wanaaggaa iyo khayrkaasi kutubihii horena waa ku sugnaa oo waa uu ku jiray albaabada inaga yar celiya shanqo dhaban iyo daaqadaha albaabkaas shan inaga yar celiya اللهم صيبا نافعا اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب